kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad kala socotaan v o a soomaali waxaana barnaamijka toddobaadkan marti ku ah guddoomiyaha hay-adda gargaarka soomaaliyeed ee alfa trust ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london daahir cali kulmiye daahir marka ugu horraysa kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka waad mahadsantihiin v o masharidwaan waad mahadsantihiin marka ugu horraysa waxaan jecelahay bal inaad noo sharaxdo alfa trust maxay tahay ridwan alfa trust waa hay-aad u taagan dadka danyarta ah agoonta iyo maatada una shaqaysa ummadda soomaaliyeed waxyaabaha loo aas-aasay maxay tahay waxaa loo as-aasay hay-addan waxaa waddankii hooyo laba sano ka hor waxaan gocanay dhibaatada ka jirto abaaraha biyo la-aanta dadka ay u baaba'ayaan ilaa maantada la joogo sidaas darteed ayaan u as-aasnay hay-addan in aan waddankeenii hooyo wax u celinno dadkeena ugu qaban goormaa marka la aas-aasay hay-addan hay-adda hadda waxay jirtaa sanad guridii labaad laba sanay goosa dabcan waxyaabaha hay-addiinna aad sheegteen inay wax ka qabato waxaa ka mid a sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka maatada ah oo carruurtu ay ka mid yihiin iyo sidii aad wax uga qaban lahaydeen meelaha qaarkood biyola-aantu ay ka jiraan ilaa iyo hadda waxaad ku guulaysateen ma jirtaa aad iyo aad waxyaalo badan ayaa ku guulaysanay sanadkii labaad aan tegayna waddankii hooyo waaye waxaan ka qabanay caruur badan oo agoon ah qaar baa meel ku xareynay waxaan kaloon sameynay dad dhibaataysan aan afurin siinay insha allahu tacaala haddana waxaan rabnaa wax aada u weyn inaan ka qabana carruurta marka aad meesha ku xaraysaan imisay dhan yihiin maxaad soo qabateen hadda waxaa anaga ahaan aan kiib garaynay toban caruura oo aan ballan qaadnay ilaa aanteen aan loon lahay inaan ka dhiibno waxbarashadooda iyo dugsiyo qur-aanka waa garta xaggee joogaan carruurtaas ayn hadda waxay joogaan gobolka muqdisho sanadkii hadda lasoo dhaafay rabalaankii wadankii hore ayaan tagnay waxaan caruur indhaha usoo fiiqnay oo gobolada laga keenay caruur gaaraysa konton caruur ah waa ku guulaysanay lacagtaas aan ku qabanay dad sadaqa la baxay aan ka aruurin sadaqada ka sokow marka cid idin caawisa ma jirta yaad ka heshaan caawimaadda annaga ahaan alfa tarasta caawinaadda waxaan keenaa dadka magaca islaamka ah una badan magaca soomaalida waa gartay yaa marka kaalmadii ugu horreysa aad ka hesheen wallaahi dadka degan jaalidaha jaalida u k jaalida torono maraykanka all soomaaliya sweden aranda yurub aranda wal meesha ay joogaan arrimaha agoontaad ii sheegtay inaad wax ka qabataan marka agoon intee leegaad haysaan ilaa hadda hadda walla marka toban caruur ah ayaan meel ku xaraynay tobanka carruurta marka ma waxaad ugu tala gasheen inaad wax bartaan ilaa ay heer jaamacad inaan ka bixin ayaan rajeynaynaa annaga ajendaha noo degan inaan ka dhigno xaafid alqur-aan inaan jaamacad ilaa aan ka bixin waxay awoodeynaa inaan u qabanno sanadkaana waxaan rabnaa tirada inaan kordhino muxuu yahay marka qorshihiina dabcan toban ilmo ah aad bay u kooban yihiin inkastoo aad hadda uun bilow tihiin laakiin maxaad rajeynaysaan ilaa intee ilmaha ayaad doonaysaan inaad caawisaan wallaahi anaga ajendaheena most of the somalia meesha aan wax le gobolada qaar inaan ka qaadano labaatan cunug toban cunug alfa taras ay ballan qaada marka anaga aan wax ballan qaadayno waxaan rabnaa cunugaas ilaa heer jaamacad haddii naftii ay nagu jirto inaan gaarsiin cid marka aad kaashataan oo hay-ada kale oo aad wada shaqaysaan ma jirtaa may meelo kale daqdinagama soo galo waxay naga soo galaan dadkeena walaalaheena soomaalida waxayna kulamada aad qabanaysaan maalmahan waxaa ka mid a mid aad sheegteen inaad arrimaha abaaraha ee dalka ka jira aad lacago ugu aruurinaysaan muxuu yahay marka qorshaha ilaa iyo hadda aad ugu tala gasheen inaad uga qayb qaadataan abaaraha ka jira soomaaliya
waad waa dareemi karnaa qof walba soomaaliya in wadankii abaaro aada u weyn ay kusoo habsadeen laakiin ilaahay mahaddiis annaga joogno iyo qabka dad kastoo soomaali ah waa awoodnaa inaan wax u qabano dad shisheeye inaan wax ka sugno ma ahan annaga waxaan samaynaa brogram yarkii mar dhaco aan ugu deeqno dadka dhibaatays kale waxaan qabnaa xaflad aada u weyn waxaa kasoo qaybgelayo sideed boqol oo qafood ku dhawaa waxaan rabnaa meeshaas in aan habeenkaas aan ka falanqeyno dadkeena walaalaheena waxaan u qaban karno aan garab istaagno hay-adda alfa taraste annagoo aanan jecelnahay in aan tagno wadanka meesha dhibka uu taagan yahay markaa marka jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain ayaan u gartay inaad inta badan ka sugtaan caawimaadda iyo waxa aad doonaysaan inaad ku kaalmaysaan dadka soomaaliyeed jaalidaan ka sugeyna wax walba jaalida uga fadhina insha allah jaalida waa dad caboon rabaan wadankooda inay u qabtaan waa dad u taagan alfa taras inay taageeraan hore u taageeran waxa aan sameynay labadii sano waa dadkii nala soo garabistaaga arrinta ku saabsan inaad samaysaan ceelal qorshaha midii ku jirtaa maadaama biyo la-aanta aad sheegteen inaad wax ka aad qabanaysaan iyo aad aad iyo aad meel fiican haa waaye su-aal muhiim ayaa i weydiisay annaga taargetkeenu wuu yahay inaan ceelal wax ka qoto kee barbaramka jiro waa waxaa ceeb nagu ah marnaba aan la qaadan karin wax laga cishooda ah hooyo soomaaliya cunugeedii iyo inay biilaan u dhintaan marka taas aad bay noo diirisay anigoo ku hadlaya magaca alfa trasta guddoomiyaheeda qof walba oo muwaadina waa ku khasbannahay waa wax annaga waajibna saaran aan ku khasbannahay inaan gacan ka geysan taas insha allahu tacaala waa ku guulaysanayna hadduu alla idmo tan culeyskaan saarayna waa taas tan maanta dhibka waddanka ka jiro noo muuqata t vyadaan ka arkaynana waa hooyo soomaaliya iyo xaruurteeda iyo xoolihii ay haysatay in ay biilaan u dhi- u dhintaan waa gartay marka een, ilaa iyo hadda eh, meelaha aad ka howlgashaan marka la eego dalkan britain ma london oo keliya mise gobolladana waxaad isku daydaan inaad gaadhaan oo aad dadka soomaalida ku wacyigelisaan ama aad kala hadashaan inay gacan ka geystaan Ay ka een, geystaan.
shaqada aad wadaan aad iyo aad meelo badan ayaan last year waxaan kaga bilaabnay markaan soomaaliya kasoo laabtay ka london maalin baan jooga waxaan u gudbay magaalada toronto jaalida toronton waxaan kula kulmay dadkii waxgaradka ahaa iyo qolo dad badan oo maraykan ka yimid oo aan u sheegay programkan ayagana waxay dhaheen waa ku gartaaganahay ayagana waa kiirgelinaynaa sweden sidoo kale waa kiirgelinaynaa all around the world meelo badan baan ka dhiga xubno badan ka samayn doona insha allah this year ku dhawaaqi doona si wadankii hooyo anigoo all one ee meel kasta aan wax ugu qaban marka la eego britain dabcan soomaalidu kuma noola oo keliya london qorshaha maydii ku jiraa inaad gobolladana aad tagtaan oo aad kala hadashaan dadku inay idin caawiyaan waa already last bishii hore ayaan tagnay gobolada bristol aan tagnay birmingham aan tagnay manchester aan laga sugaa waa wargelinay dadka badankood alpha trust waxay noo ballan qaadan inay memberka yihiin oon taleefon ku xiriirnay qaarkoodna waa u tagnay birmingham waa tagnay leicester waa tagnay dabcan lacagaha aad rajaynaysaan in eh, kulamada noocan oo kalea ay ka soo xaroodaan maxay dhan yihiin wallahi lacagta marba si waayo ma qiyaasi karno lama ogaan karno laakiin wi- wi- lacag aad u- yani iska wax lagu qaban karo iyaan filinayna insha allah this year last year lacag fiicanaa helnay And dad dad badanaa noo yimid insha allah this yearna waa sidoo kale intii in- in ka badanaa filinaynaa marka alxamdulilah lacagahaas dadka soomaaliya wax badan baa loogu qaban karaa marka annaga waajibkeediana saaray inaan soomba dhigno habeen dambe xafladda aan qabno waxay ku salaysan tahay sanadkii hore lacagtii aan qaadnay waxqabadkeedii iyadoo video aan rabnaa iyo budgetkii kusoo baxay inaan habeen dambe kusoo bandhig dad mutadawiciina ayaad sheegtay inay mararka qaarkood idinka taageeraan arrimaha dhaqaalaha Eh, ma jiraan hay-adaha gargaarka inaad eh, kala hadasheen laftirkooda inaad maaragtay eh, kala hadashaan dhibaatooyinkan iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen mise waxaad ku kooban tihiin soomaalida oo keliya may waa jirtaa hay-adaha qaar hay-ad ma rabno anaga hay-adaha most of them waa aragta waxaa laga sugaa waqti badan waa ma rabna in maarkino feel iyo gaaweeta loo galo dadkii soomaalida maarkino loo tufa tago soomaalida ayaa ka saari karta dhibka maanta jira soomaalida soomaalida qurbaha joogta tiraday ka bateen hay-adaha wax soo gaaro waa aragtay co- commission wax walbaa laga jarana marka anaga taas weli noo cuntimo weyda ah soomaalidaan rabna inaan culeys ku saarno marka hore dadka soomaalida ah ee ama ganacsatada ah ama sharikadaha waaweyn laftirkooda ma la hadasheen oo ma la kulanteen xiriir wuu jiraa qaar aan aan wada hadalnay wuu jiraa ayagana akhbaara ka sugayna si ayaga maarkina waxay gacan ka geysan karaan ayagana ay ay gacan nooga geystaan laakiin ilaa hadda ma jiro wax fundin aan ka helnay maxaa idin diidan marka inaad la hadashaan oo aad la kulantaan waxaan bilownay goordhow ayaan bilownay een, ayagana waa ka war sugayna insha allahu tacaala bisiyer maarkina inay gacan ka geystaan laakiin annaga kalsooni waxaana gashay mu- een, around the world soomaali badan ayaa ku nool soomaali ayaa wax qaban kara marka hore ma rabna gacan shisheeye inaan hoostaag in aan ka gudubnaa rabnaa ajandahaas anaga qurbaha wax ku baranay qurbaha waqti badan joognay waa ka gudbi karnaa annaga arrinkaas annaga ku hadlaya magaca alfatrasta guddoomiyaheeda aad iyo aaday u fududahay dad shisheeye in wax laga sugo dadka wax haysta waa soomaalida dadka da wax caawini karna waa soomaalida dadka damiir karna waa soomaalida dadka shisheeye ma go-anayo ninka soomaaliga muwaadinka wuxuu go-anayo ma go-anayo asaga ka sokow qurbaha dad badan oo soomaaliyeed oo gudaha ku noolaa laga yaabaa in ilaahay wax uu siiyey kuwaas laftirkooda m- ma la hadasheen oo ma la maaragta ma kala hadasheen arrimahan insha allah ilaa qaar su-aal fiican ayaa weydiisay Een, way jirtaa een, waxaa jira dad business ayaan la hadalnay last year duray degan waxay noo balan qaadeen in ay- ayagana ayna martigeli doonaan ayagana ay gacan fiican naga siin doonaan waxaana kaloo nala soo xiriiray dad degan tanzania ma raba inaan magacooda ka hor dhaco ayagana radio ee soomaalida inay wax u qabtaan waxaa laga yaabaa in hay-ado fara badan oo eh, kookooban sidii noo kale oo cusub oo soomaaliyeed inay doonayaan inay inay dalkii iyo dadkii wax u qabtaan marka ma is leedahay inaad iskaashataan laftirkeeda waa arrin loo baahan yahay aad iyo aad aad iyo aad anigoo ku faraxsanaa qof walba inaan kaashano ama liader ha noo noqdo annaga oo ku daba fe helaynaa mar kastoo haddii qab soomaaliya wax loo qabanayo hay-ad walba meeshaan way noo imaan kartaa magaca soomaalida inaan wax ku qabno annaga sharaf noo tahay diyaaraan u mahadsan aad iyo aad baa u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha hay-adda alfa trust ee fadhigeeduu yahay magaalada tan london daahir cali kulmiya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo